Macallin Maryan Xaashi Diirshe oo ah hooyo afartan sano macallin dugsi qur'aan ahayd islamarkaana ku yaala magaalada Muqdisho ayaa codsatay in laga bixiyo deyn loo haysto si loo furo dhismaha cusub ee dugsigeeda oo xiran. Deyntan ayaa ah mid lagu dhisay dugsiga waxaana ay gaaraysaa shan iyo toban kun oo doolar. Macallin Maryan Xaashi Diirshe ayaa ka warbixisay deynta lagu leeyahay iyo sababta uu u xiran yahay dugsiga.
waxay marka hadda weli lama afurin waxay u xirantahay laba ceel ay u xiran tahay waxa weye dayn laygu leeyahay oo shilinka helo ma si aan ku dhiibayo waxay kaloo u xiran tahay gogashii la dhigi lahaa oo maaragtay aan weli la helin iyo meesha kitaabka la saari lahaa intaas ayaa maaragtay naga dhiman daynkii laygu leeyahay waa shan iyo toban kun soddon buu gaaray waa soo celinay alxamdulilaah intaas baa nala ku leeyahay marka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah haatan soomaalida ah ee waxhaysta inay deynkaas nala dhiibaan ee dugsigaas ay ka qayb qaataan ee maaragtay deynku murug weeye waxaa la yidhi deynku haminkiina waa murug baa leeyahy maantana ceeb waaye qofkii wuxuu leeyahay waxayga isii wuu dhib badanya deynku ee qof deyn lagu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ku tukan diiday janaasa loo kana ali ku tuko ama xoolo sidan lagu leeyuu yidhi waa lagu leeyahy ku tukan mayo qof xoolo dadu qaba marka walaayaal waa idin baryahayaa waana codsi meesha meel madarasa weeye markay soo gasho gacanteeda kusoo wareegtay anigu dugsi baan ku wareejiyey layga dhaxlimaa saacaddaan ma hibayn karo anigu malihi bayd ilaahay weeye nin baa ila yaabay markaan waraaqa soo samaynaya wuxuu yidhi intuu gacantaas soo galay miyaad wuxuu yidhi adduunyada ma rabto kulaha wuxuu rabay inaa ayaga iska adduunyada ma rabto ma iska wareejisuu yidhi marka walaalayaal waa deynkaas dhagxaga dhiiba deynka waxaa weeye sakaa lagu dhiibi karaa waxaa weeye sinfigu wuxuu ka mid yahay sakaduu ka mid yahay markii ilaahay qur-aankiisa ka hadlaayay waxaa sakaduu ka mid yahay walqaarimiina ku jirta ayadda qur-aanka waa taqaani qaarimiintaasaan ku jirnaa sakadan iyo wax kasta oo sadaqa ah oo maaragta dugsigaas lagu qof wala uu karo ku taageeri karo aan ku taageero Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo ka mid ah culimada ku nool magaalada Muqdisho isla markaana booqasho ku tagay dhismaha dugsigan ayaa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay door ka qaataan bixinta deynta lagu leeyahay macallin Maryan Xanshi sida marka dadka muxsiniinta gabdhaha muxsinaadka dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan waxaan ugu baaqaynaa jeebabkooda akoonnadooda iyo gacmahooda iyo quluubtoodaba inay u furaan waxyaalaha faa'iidooyinka ugu waaweyn oo aannu ka helayno taageerada loo bixinayo oo loo fidinayo madrasadan kow waa maxabbatullah ilaahay oo nagu jeclaanaya ilaahay wuu jecel yahay kuwa sadaqada iyo ixsaanka bixiya sida ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala wa axsinuu inna allaha yuxibbu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya sidaasoo kale faa'iidada aannu ka helayno waa deeqa aad ku bixiso madrasadan in ilaahay wax ka badan dhaqaale ka badan ka bara ka badan ilaahay ku soo gelinayo booska laga dhisay dugsigan ayaa waxaa bixiyey macallin maryan xaashi iyadoo ku dhiiratay inay haweenka iyo carruurta ku barto qur-aanka kariimka